dhinac kalena deegaanada dhulka soomaalida itoobiya waxaa maanta ka bilaabatay diiwaangelin ku-celis ah oo dadka lagu siinayo kaararka codbixinta doorashada la filayo in la qabto dhammaadka bishan sebtembar diiwaangelin hore gobolka looga sameeyey waxaa diiday xisbiyada mucaaridka oo dowladda deegaanka ku eedeeyey in ay ku shubatay diiwaangelintii hore wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata ayaa warbixintan jigjiga kasoo diray
waxaa maanta dib uga bilaabatay caasimadda dowladdeegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga qaar ka mid a gobolada deegaanka qaadashada diiwaangelinta cusub ee kaarka doorashada lixaad oo dhowaan ka dhici doonta dowladdeegaanka soomaalida waxayna arrintani ka dambeysay kadib markii ay xisbiyada mucaaradka dowladdeegaanka soomaalida ay cabasho u gudbiyeen guddiga doorashada ee heer qaran sidaa darteedna lagu celiyey diiwaangelintani cusub haddaba waxaa si habsamiha u socota qaadashada kaarka iyadoo magaalada jigjiga ee caasimadda dowladdeegaanka soomaalida goobaha markaasi laga qaadanayo kaarka doorashada waxayna safaf dhaadheer ugu jireen qaadashada kaarka waxayna sheegayaan wararka aan ka helayo qaar ka mid gobolada deegaanka ee markaasi dib looga bilaabay diiwaangelinta cusub ee qaadashada kaarka inay si fiican u socoto dhanka kale xisbiga xorriyadda iyo sinaanta oo ah xisbi markaasi ka tartamayey dowladdeegaanka soomaalida oo shir jaraa'id qabtay ay sheegeen inay gebi ahaanba qaadaceen ka qayb qaadashada doorashada lixaad ee dhowaan la filay inay ka dhacay dowladyahanka soomaalida iyagoo markaasi arrintaasina ay u sababeeyeen inaan waxba laga qabanin cabashadii hadda ka hor ay u gudbiyeen guddiga doorashooyinka dalka oo ay ku eedeeyeen in guddiga uuna si buuxda u aqbalin cabashadoodii islamar ahaantana ay go-aan ku gaareen inayna ka qaybgeli doonin doorashada lixaad ee dhowaan ka dhici doonta dowladdeegaanka soomaalida arrintaasna ay ka soo saareen warmurtiyeed dhanka kale xiriir ee v o a la samaysay guddiga doorashooyinka heer qaran ayaa aanan ka helin wax jawaaba oo arrintaasi la xiriirta balse aan ka sugayno wixii jawaab ay ka soo saara arrintaasi inaan idinku soo tabinno idaacadaha nagaxiga isku soo wada duubo diiwaangelintan cusub ee haatan la bilaabayna ay socon doonto muddo toban maalmood ah waxaa la filayaa labaatanka bisha maskaram ama dhammaadka bishani sebtembar inay ka dhacdo doorashada dowladdeegaanka soomaalida maxamed cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a